asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabatu lhuda nairobi kenya waxay idin soo gudbinaysaa darsigii kow iyo labaatanaad ee kitaabka
الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد باب في عدة المطلقات dumarkii la furay ciddooyinkoodi ayuu baabaya cidat lmuطalaqaat keliya meesha kagama hadlayo ee wuxuu kaga hadli doonaa ciddooyinkao dhan yani kuwa laga dhintay xataa yaqulu annaadimu cafa allahu canhu waxafidah man quliqat qabla اdukuli fama laha min cidaة tactaduha biawaani aw طuliqat bacda اdukuli fainaha biثalaثi xaydaatin atat bibayaani aw dati xamlin wadcuhu ajalu laha xtى wlow lam ybqa غayru hawاni man lam taxid wadawaatu yaأsin qadruha biثaلaaثaة min أshhur الأzmani xukm الxaraa'ir wاlإimaaءi jamiiciha fii cidaة fi الsharci mustawiyaani mustawiyaani biwilaadaة أw أshhuri hiya arبع maca caشhraة fi cidaة اlmawataani wuxuu yihi man uliqat man haweenaydii tulliqad la furay qabla dukuuli galmada ka hor famaa lahaa uma sugnaanin min ciddatin wax cidda ah oo tactadu oo tactaduhaa ay ku ciddo tirsanayso ciddo ay tirsanayso male biawaanin waktigaas yani bi hada lwaqti waktigaa wax cidday tirsanayso ma jirto aw amase tulliqad haddii la furo bacda dukuuli galmada kadib haddii la furo fa inaha iyadu atat way timid bihalaati xaydaatin saddex xayd bay ku timid bibayaanin cadaan si cad waxay ugu timid saddex xayd inay ku cidda tirsanayso aw amase daatu xamlin midda xamliga u saaxiibkii wadcuhu xamliga iyo uurka dajintiisa ayaa ajalun ajal ah laha iyada ajal u ah xataa walow lam yabqa yaynan hadhinba hayru sawaanin sakanno waxaan ahayn yaysan hadhin ilbiqsiyo waxaan ahaynba yaynan ka hadhin yani uurkeeda dejintiise uurka markay dejisa ayo ciddeedu dhammaanaysa man lam taxib midda aan xaylin oon caadada lahayn iyo dawaatoodi ya-sin kuwa ka quustay uurka waxaan dhihi lahaa ka quustay xaydka ka quustay wadawaatu ya-sin kuwa quustay qadruhaa qadarkeedu bialaaatin saddex buu ahaa oo min ashhuri lazmaani zamanyaalka bilo bilihiisa ka mid xukmulxaraa'iri dumarka xorta ah xukunkoodu walimaa'i iyo addoommada jamiicihaa dhammaantood fii ciddatin ciddo dhexdeed mustawiyaani kuwa ku sima waya fii sharci sharciga dhexdiisa biwilaadatin dhalmo aw ashhurin bilo biwilaadatin dhalmo aw amase ashhurin bilo bilahaasoo hiya iyadu arbacun toban ah waxaan u jeedaa afar ah maca casharatin afartaasoo maca casharatin toban beri lala qabo dii middani ciddatulmawataani dhimashada ciddadeedii wa ayb baydka hore wuxuu inoo sheegay ciddada waxaa la yidhahdaa waa muddada haweenayda aanan la guursan karin muddada aan la guursan karin guurna loo ogolayn muxuu ahaayey inay sugto oo ay joogto ay laazim ku tahay waxyaalo kaleetana yani axkaam kaleetana ay yeelo doonto muddadaasaa ciddada la yidhahda ayib haweenku markaa ciddadoodu way kala duwan tahay haddii haweenta inta la guursado intaan lala aqalgelin la furo wax ciddaa oy tirsanayso ma jirto waa haddii furitaan uu ku yimaado oy kala tagaan iyagoon weli is arkin oo aan isla aqalgelin aayadda qur-aanka ee fi suurati alaxzaab ku jirto alla ku sheegay subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها dadka iimaanka leh iyo mu'miniintiiyo haddaad dumarka mu'minaadka guursataan kadibna aada furtaan intaydaan weli taabanin oydan u galmoonin baa laga wadaa wax ciddo ah korkooda kuma lihidin oo aada tirsanaysaan waxba ciddo kuma lihidina sidaadii loo furaba way guursan kartaa marka la furaba isla markaaba waa la mehelin karaa marka iyadu ciddo ma leh waa haweenaydii iyadoo lala gal loo arkin oo loo galmoonin oo la taabanin la furay ayib taasi waa mid ah waana ijmaacu lumma ayaddu sidaa nas ay ugu tahay bay culimada isku wafaqsay qaybta labaadi waxa weeye waa haweenay la guursaday kadibna ninkii guursaday ay is arkeen oo kulmeen haddii markii lala kulmo kadib la furo waxay noqonaysaa marka laba mid saddex bay noqonaysaa inay uur leedahay iyona uur lahayd hadday uur leedahay ciddadeedu waa inay umusho markay umushada ciddadii way ka baxay haddaynan uur lahayn baa laba loo kala qaadaya haddana inay tahay haweenka caadada hela iyo inay tahay haweenkaan caadada helin hadday haweenka caadada hela ka mid tahay saddex caado ayay ciddada kaga baxaysaa hadday tahay dumarka aan caadada helin ama way yar yihiinoo xilligii caadada maba gaadhinba iyadoo yar baa la guuriyey iyadoo yarna waa la furay laakiin markii la arko kadib waa caadada ma hesho yaraan darteed ama xilligii caadada la heli jiray bayba dhaaftay ama dumar waxaala jiraba wax caado ka timaada ayna jir haddayna caado helin oo waktigii caadada ayna gaadhin ama dhaaftay ama caadada ayna helinba markaa saddex bilood bay ku ciddotirsanaysa saasaa loo kala qaadayaa haddii ay furitaan ku yimaado ciddadu ay ku timaado baydka labaad marka wuxuu ina yidhi aw ulliqat bacda adukhuuli fainaha bialaai xaydaatin atad haddii la furo galmada kadib saddex caado ayaa ku timid oo ku soo aroortay inay tirsanayso qur-aanka ayuu ilahi subxana watacala ku sheegay fi suurati albaqara waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quruu kuwa la furay waxay sugayaan naftooda waxay sugayaan oo aynan guur labaad iyo warkiisa gelaynin saddex caado quruugu waa la isku khilaafsan yahay ma duhriba mise waxayn ayib laakiin saddex caado ayay sugaysaa oo aan loo ogolayn inay guursato oo ciddada ku jiraysa qur'igaasi waa la isku khilaafsan yahay maxaydba mise waa caado laakiin sunan ibni maaja waxaa ku soo arooray xadiidu caaisha oo ay leedahay umirat bariiratu an tactadda bialaai xiyad bariira waxaa la amray inay ku cidda tirsato saddex dhiig saddex caado marka qur'igu inuu caado yahay baa xadiidkaasi rajaxaya ayib oo qur'iga in laga wado xayd laga wado axmed iyo abi xaniifa iyo culimada xadiidka rag ka mid aana sidaa ku tegey alqur'u halkan aayadda in xayd laga wado ee aan duhri laga wadin si la yidhaahdaba adiga haddii ay dumarka caadada helo tahay saddexdaasay sugaysaa saddex caado inta keenaysa ama saddex bilood ha ku hesho ama sanad ha ku qaadato ama ha uga badato ama ha uga yaraato saddex caado inay hesho maal ayib caadada saddexaad markay ka qabaysato markaasay ciddadii ka baxday baydka saddexaad aw daatu xamlin wadcuhu ajalun laha wuxuu ka wadaa hadday haweenaydu uur leedahay oo iyadoo uur le la furo ciddadeedu waa intay ka umulayso qur-aanka alla ku sheegay subxana watacaala wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun kuwa uurka u saaxiibka ajashoodu iyo muddada ay ku ciddo baxayaan waa inay uurka dajiyaan oo umulaan sidaana waa laisla ogolyahay waa ijmaac hadal kama joogo dumarka uurka leh ilaa intay ka umulayaan wuxuu ina yidhi yani walow lam yabqa hayru hawaani xataa markii la furay daqiiqado kadib hadday umushay daqiiqada iska dhac ilbidhiqsiye kadib sakano kadib hadday umusho ciddadii way ka baxay saas maana lanna iyada yani ciddadeedu waa ajasheedu waa macnaa waxa wey ajalkeedu waa wadcu lxamli wa ayib kala qaad male marka kala qaad male midda soo hadhay waxa weeye ee uu kaga hadlay baydka afraad waa haweenka aan xaydin oo waxay la xaydhi waayaan yaraan iyo dawaatulya'si oo dumarka quustay ah oo ka quustay caadada ka quustay ah inay caado helaan bay ka quusteen labadaasina iyagana saddex bilood ayay ku cidda tirsanaysa allah subxana wa tacala iyadana qur-aanku ku sheegay wallaa-i ya'isna min almaxiidi min nisaa'ikum dumarkiina kuwa ka quustay xaydkii caadada ka quustay way wuu ka go-ay dhiiggii baa ka tegay in irtabtum fa ciddatuuna alaatu ashhur ciddadoodu waa saddex bilood baa lehi subxana wa tacala waxaa la daba dhigay wallaa-i lam yaxidna kuwa aan ayagu xaylinba lisiqar yaraan darteed bayna u xaylinba ama aslanba caadaba kuma dhacdaba ee dumarka qaar waxaa la sheegaa meeshii caadadu kaga dhici lahayd indhaha iyo cidyaha ayaa gudguduudanay caadana ma ka imaan mayso marka waxay soo gelaysaa wallaa-i lam yaxidna saddex bilood bay marka ku cidda tirsanayaan kuwaas macna ayib jumhuur ahlilcilmi baa sidaa ku tegay aayadaasi ay kutusayso labadaa qolana waa taas wuxuu daba dhigayo baydka shanaad uu kaga hadlay axkaamta aan hadda sheegnay ma kala duwana hadday xor tahay iyo hadday addoon tahay hadday xor tahay iyo hadday addoon tahay axkaamta ciddada dumarka waa isku mid buu leey sidaasi waa sida ay culimmada qaarkood qabaan moxamed ibnu siriin iyo daahiriyada ayaa ku tegey waxayna deliishanayaan nusuusta ciddada ku soo aroortay qur-aanka iyo sunnada leh mayna kala qaadin addoommo iyo xor ma kala qaadin ninkii kala qaadana daliil buu u baahan yahay sidaa waxay ku khilaafayaan culimmada badankooda iyo jumhuurtoodu say qabaan oo ah haweenaydu hadday addoon tahay ciddadeedu waa nisfu lxura nisfu ciddati lxura oo tii saddex bilood ku cidda tirsanaysa tani waxay ku cidda tirsanaysaa bil iyo bad hadday addoonta saddexdii dhiigna laba dhiig baa looga dhigaya laba caado laba goor inay caadooto wahaakada ilan lama kala bari karo mid miriskii lama dhihi karay waa midkii kale waa laiska buuxinaya waa sida culimmadu ay u badan yihiin laakiin tafriiqa in la kala qaado haweenayda xorta iyo midda addoonta ciddada lagu kala qaado waxay leeyihiin daliil ma cuskana mar haddayna daliil cuskanayn cumuumaadka nusuusta isku mid baa laga dhigaya markaas halkaasay marayaan ayib waxay ku fududahay hadda addoommaba lama hayo warkooda ayib intaa markuu ka hadlayba wuxuu usoo gudbay haweenka laga dhintay ciddadooda intaa hore waxay ahayd haweenka la furay haweenka laga dhintay ciddadoodu iyagu waa laba hadday uur leedahayna waa inay umusho oo tii hore la mid haddayna uur lahaynna waa inay afar bilood iyo toban beri ku ciddo tirsanto ayagoon la kala qaadin tii xaydku iyo caadada lahayd tii aan lahayn yacni kulli isku dar afar bilood iyo toban beri bay ciddo tirsanayaan allahuma inay uur leedahay mooyaane oo markaa yani ajaluhaa an tadac xamlaha way markaas saas way macana ayib waxaa laga qaadanaya aayadda qur-aanka alla yihi subxana watacala waladiina yatawaffawna minkum wayadaruuna azwaajan yatarabbasna bianfusihina arbacata ashhurin wacashra kuwa laga dhintay yani kuwiina la oofsanaya dhimanaya ragga dhimanaya ee ka tegaya dumar ka tegaya xaasas ka tegay dumarkaasi waxay sugayaan oo naftooda ay koranayaan afar bilood iyo toban beri waana mujmaco khilaaf kama jiro culimada dhexdooda afartaa bilood iyo tobankaa beri inay sugayaan ay allahuma inay xaamilatao uur leedahay mooye hadday uur leedahay ama furitaan ha ku yimaado ciddadeedu ha ku timaado ama dhimasho laga dhintay ha ku timaadee marba hadday uur leedahay waa isku mid intay ka umulaysa waxaana laga qaadanayaa xadiidka umu salama waxay tidhi qutila zawju sabiicata alaslamiya gabadhaa sabiicata alaslamiya layidhahdo yaa ninkeedii baa la dilay wahiya xubla iyadoo uur leh fawadacat bacda mawtihi biarbaciina layla markuu ka dhintay kadib afartan beri markay ka joogto dhimashadiisi bay ilmo dhashay fakhatabat markaasay yani waxa weeyaan yani ama fakuibat yani way iska guur doonatay ama waa la soo doonay oo rag baa u yimid oo guur ka soo doonay faankaxahaa rasulla sal lay sl rsulku markaa wuu guuriyey buhari muslim baa wariy xadiidka jamaahiru ahlicilmina saasay qabaan saasay qabaan oo almutawafa canha waxa wey hadday uur leedahay waa ciddadeedu waa uurka intay ka umulays saas maana ayib man ulliqad haweenaydii la furo man haweenaydii ulliqad la furay qabla dukuuli galmada ka hor famaa lahaa uma sugnaanin min ciddatin waxida oo tactaduhaa ay ciddo tirsanayso biawaanin waqtiga aw amase ulliqad haddii la furo bacda dukuuli furitaanka galmada kadib bacda dukuuli galmada kadib haddii la furo fa inahaa iyadu atat way timid bialaati xaybaatin saddex xayd bay ku timid saddex xayd inay tirsato bibayaanin cadaan si cad bay ugu timid aw daatu xamlin midkii uurka aw amase daatu xamlin ka uurka u saaxiibkiihi wadcuhu uurkaa dejintiisa iyo umulidiisa ayaa ajalun ajal u ah laha iyada xataa walow lam yabqa yuusan harinba hayru hawaanin sakanno waxaan ahayn yeena kaba harin dhalideeda waktigay dhali lahayd waktigay dhali lahayd xataa haddayna ilbiriqsiyo mooye wax kale waa ayna ka laabnayn oo markaa la furo ciddadeedu waa intay ilmaha ka umuliyso saas ayb meesha marka waxaa laga qaadanaya haweenayda uurkane inay ciddo tirsanayso sida aayadda qur-aankaaba ay tilmaantay waulaatu laxmaani ajaluhuna an yadacna xamlahuna wabittaali haweenaydu intay ciddada ku jirto lama guurin karo bilitifaaq wainagii soo marnay shalay walaa taczimu cuqdata nikaaxi xataa yabluga alkitaabu ajalah waana ijmac wey haween haweenay ciddo ku jirta inuusan meel ku qabanayn ittifaq wey waa la isla ogolay uurkaas hadduu uur sharci ku yimid yahay oo ama ku yimid nikaax faasid ah waxaan ujeedaa nikaax shubha ama muxuu ah waqu shubha ku yimid ama nikaax marka uu ninku ictiqaadsanaa inuu u saxan yahay ku yimid ama nikaax saxba ku yimid hadduu uurku uur sax ku yimid yahay markaa bil itifaaq lama guurin karo hadduu uurkan meesha ku jira khalaq ku yimid oo uu maalan ilmo zina yahay wax meesha ku jira ama isagan loo guurinayo ha ka zinaysto walciyaadu billah ama ku kalaba ha ka zinaysto ilmaha meesha ku jira ha yeeshee haweenay uur leh uurkeeduna uu zino yahay ma la guurin karaa mas'aladaasay culimmadu isku khilaafeen alimaamu malik sheekhii shaafici iyo axmed waa ardaygii shaafici iyo thawri imaamu ahli kuufa muxabidkii caamka ah amiir muminiin fi lcadiid iyo weliba rag kale isxaaq ibnu rahwiya saaxib imam axmed raggaa iyo rag kaleetaba waxay ku tageen haweenayda uurkeedu uu zino yahay wax xadhigoo qaban kara ma jiro kii ka zinaystayna xadhig uma qaban karo ku kalena warkiisa iska badaa waxayna u daliishanayaan oo leeyihiin waajib waxa ah haweenaydaasi inay ciddo tirsato haweeney ciddo ku tirsana lama guursan karo qur-aanka cumuumkiisaa laga qaadanaya waulaatu laxmaali ajaluhun yasduq calayha inay tahay daatu xamlin qur-aankuna wuxuu yidhi waulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna cumuumka qur-aankaa laga faaidaysan bay leeyihi ayb alimaamu shaafici caleyh raxmatullah iyo riwaaya can abi xaniifa iyo maxamed ibn xasan oo yani waxa way sheekhu shaaficina ah ardaygii abu xaniifana ah waxay ku tageen naagta uurka lehee uurkeeduna zino yahay xadhig wuu qaban karaa waa la guurin karaa bay xadhig wuu qaban karaa guurkeeduna waa asaxaya bay ayib iyagaa qaar ka mida waxay yidhaahdeen xadhigu haba qabtee laakiin haddana intay ka umulayso looma dalmoon karo maxaa la samayna marka meelaha iska taagtaagnaado intay ka umulayso laakiin xadhigun ha iskaga xidho qaar qoladan dambe ka mida saasay dheh qaarna waxay ku tageen iyadoo uur leh oo uurkeedu zino yahay baa haddana loo galmoon kara laakiin waxay isku waafaqeen dhammaantood dhammaantood waxay isku waafaqeen ilmaha halkaa ku jira ama ha la yidhaahdo guurkii ma asaxayo waa say u badan yahay ama ha la yidhaahdo wuu asaxaya sida culimada qaarkood qaban laakiin waxay isku waafaqsan yihiin oo khilaaf ka joogin ilmaha halkaa ku jira inaan loogu abtirin doonin ninka guurkiisu dib ka imaanayo ninkaan laga doodayo ma guurkiisu ma asaxaya mise ma asaxay haddiiba la yidhaahdo ha la guuriyo guurkiina waa asaxay ilmaha uurka ku jira ilmihiisi marnama noqon karo waa bilitifaaqtaas khilaaf kama jiro waa la garan kartaayo dee waa ilmo ku uur galay isagoona xadhig jirin maxaa la yidhaha ilmaha soo ilmo zina maa waa walad zina ayib sidaas daraaddeed ayaa soomaalida qaabka ay ku dhaqmaan wadaadadooda qaar ka midana ay u tabriiriyaan ooy uga dhigaan wax diinta waafaqsan ay u tahay mas'ale aada uga fog sharciga uga fog waa masaladan ah dumarkii qaar ka mida markay zino ku dhacaan in inta la fadhiisto oo ninkii ka zinaystay lasoo qabso la yidhahdaha laysku asturo mas'aladaasi waa mas'alo khaldan axad culimada ka midoo qabana ma jiro wa ataxaddaa sida soomaalidu u samayso iyo qaabka ay u wataan axad ahlulcilmiga ka mida oo qaba ma jiro shaafici walaa culimada shaaficiyada walaa kitaab ay ku taalla ma jiro mas'alada kutubta ku taalla qaabkood waxa weeyaan xarigu ma xidhmi karaa mise ma xidhmi karo waa mas'alo kale masalada laakiin ha laysku asturada waxaa ka dhalanaya markii laysu guuriyo kow meesha waxaa ka imaanaya inay zinadii fududaato oo say u fududaanaysaa waxay u fududaanaysaa sida hadda gobollo fara badan iyo meelo badanba ka jirta zinadii ceebba ma noqonaysa gabadhii zinaysataba haddii ninkii ka zinaystay inta loo soo qabto qoorta loo sudhahay oo lagu asturahayo ceeb miyaa imaanaysa ilan faaxishadii iyo zinadii iyo bal waxay wasiilo u noqon kartaa inay fududaysto in la zinaysto leanna waxa weye ninkii gabadh waaya oo loo diido gabadhii oo is yidhahda ma heli karti meelaha intuu ka soobtuu ka zinaysan sooma ninkii gabadha loo diiday berri waa in la yidhahdo ha lagu asturo zinadii uu zinaystay iyo khalafkuu galay baa haddana abaalgud waxaa loo looga dhig gabadhi in lagu siiyo sooma sidoo kaleeto dumarkii ayagana waxaa u fududaanaysa inay zinaystaan leanna waxay ogaanayaan hadday zinaysato in ninka lagu asturi doono uu guursan doono saas daraaddeed baa waxay tahay waa wasiilo lagu fududaynayo zinada sharciguna qur-aankiisa iyo sunnadiisuba waxay adkeeyeen zinada iyo dariiqyada loo maro oo dhan way xidheen qodob waa qodobka qodobka labaad ee arrintaa ka wasihaliso wuxuu yahay ilmahan laysla ogol yahay inuu sharci darra meesha ku uurgalay waxa la dhoodhoobaya la qarinayo waxaa la doonayaa ilmaha in loogu abtiriyo ninkan gabadha loo guurinayo ma tahay mujamaca ilmihiisii baa laga dhigayaa maxaa yeelay haddaan ujeeddaduba ahayn ilmahan in abtirkiisa ninkan la haleeshiiyo ujeeddadu haddayna saa ahayn ceedow ma abtirnaanayso ma ceeb ma abtirnaanayso haddii la yidhahdo ilmuhu ha cadhaado inuu ilmo zinaya ninkana yaan loogu abtirin hooyadiina ha sheegto marka kadibna ha la guuriyo ama ha u galmoodo ama yuusan u galmin laakiin ilmaha bannaanka ha la dhigo ma ceeb afkurnaanaysa ceeb afkurkii soomaalidu wada meesha waa ka baxaya malaa ilma aan la dhalin in loogu abtiriyo nin aan sharci ku dhalinna waa xaaraam qaci ah culimadoo dhanna waa isku waafaqsay majmuuca sharxu lmuhadabka haddii aad akrido mujalladka lix iyo tobnaad safxada laba boqol iyo labaatan iyo laba wuxuu leeyahay fain zanaa bimra'atin faatat bibnatin yumkinu an takuna minhu hadduu haweeney ka zinayso oy haweenaydii gabadh dhasho gabadhaasoo dhici karto inuu isagu dhalay bian ta'tiya biha lisittati ashhurin min waqti zina waaba inay ku dhasho maalan markay is arkeen kadib lix bilood iyo wixii ka badan way ka suuroobi kartaa inuu isagu dhalay gabar bay dhashay markuu ka zinaystay kadib wuxuu leeyahay falaa khilaafa bayna ahli lcilmi anahu laa yasbutu nasabuha min azani culimadu waxaynan isku khilaafsanayn gabadhaa zinada ku dhalatay kii haweenayda ka zinaystay inaynan ku abtirsanaynin nasabkiisana aynan qaadanaynin aabbana uusan u noqonaynin culimadu waa isku waafaqsanya khilaaf kama jiro walaa yatawaarafaani ismana dhaxlayaan yaan isdhaxlaynin gabadhii zinada ku dhalatay iyo iyo kii ka zinaystay isma dhaxlayaan khilaaf kama jiro culimada dhexdood kunama kumana adkirsanayso khilaaf kama jiro culimada dhexdood markaasaa wuxuu daba dhigay amaa nikaahu laha masalada wakiisada laakiin guursigeeda uu iyadii guursado yaa guursanaya kii zinaystay gabadhii uu zinada ku dhalay ma guursan karaa baa laga doonaya wadaadadeeni baa wadaadadeennina aabbay uga dhigeen aabbuu u yahay bay dhaheen waa ugu abtirinayaan way u qarinayaan bulshadiibay saadka isugu guurinayaan naf kutubta ku yaallaan daliishanaynaa bay leeyihiin nafkiiyo si xun u qalloociyeen ama ayna fahmin wa laakiin abtir iyo ilmo zino ku dhashay inuusan ku abtirsan karin xataa kii zinaystay bilitifaaq wa culimada dhexdooda wax khilaaf kama jiro ayib amaa waxaaba laga doodayaaba ilmahan zinada ku dhashay kii zinada la yimi ma guursan karaa markaasa wuxuu yidhi faqad qaala shaaficiyu akrahu lahu dalika an yatazawajaha fain tazawajaha lam absakhu shaafici wuxuu yidhi gabadh aad zinada ku dhalatay kii zinada lahaa waan kahanayaa buu yidhi mana jeclaysanayo inuu guursado laakiin hadduu guursado anugu fasakhi maayo wuhi caqdigaas maxaa meesha kaca hadduu caqdiyo guursado xagagu waa u qaban karaa sooma cinda man cinda shaafici war gabadhii xarigga u qabanayay seebaad ugu abtiri seebaad aabba uga dhigteen sunna sala la yaabna maaha seebaad saxarkiisii uga qaybgeliseen seebaad maxrab uga dhigteen oo dumarkiisii u dhexgeliseen sunna sala la yaabna maaha waa nusuustii kutubta fiqiga ee shaaficiyada ku taallay wey amaa culimada kale iyo madaahibta kale masaladan waa masalo lagu tashniiciyo shaaficiyada oo ah bintu zina in la guursan karo madaahibta kale aad bay uga fogiyey lixtimaal waxay leeyihiin maadaama biyahaagiiba ay noqon karto maya shubha meesha geli kartaa laga fogaado macna laakiin waxaan u keennay mas'aladan oo shaafici uu ka mid yahay culimada ninka ugu fog uu ka mid yahay baa haddana waxaa loo saaray shaafici baa wuxuu qabaa ilmo zino ku dhashay inta loo qariyoo la afkuro aabiha loogu abtiri kallaa wa anta kallaa siriya cala shaafici waa been abuura lagu sameeye shaafici caleyh raxmatullah wadaadaduna masalada way khaldayaan kutubta waxa ku yaalaay mala guurin karaa way oo shaafici qabo ma loo galmoon karaa mise looma galmoon karo waa masale kale intay uurka leeda laakiin waxay isku waafaqseen ilmahaasi ninkaa ilmo uma aha kumana aftirsan karo mana isdhaxli kara waxaa masalada u markaas kacay nabiga salawatu rabbi wasalaamu aleyh xadiis saxi muslim ee qeybka ku yaala min xadiis abi darda wuxuu arkay nabigu sal lla alay wasalam haweenay uur leh sabyigii khaybar khaybar dadkii laga soo qafaashay ayuu wuxuu ku arkay haweenay uur leh markaasaa nabigu wuxu sal lay slam lacalla saaxibu haadihi an yulima biha ma dhici kartaa haweenayda ninkii qaato oo addoon ahaan u qaato iyadoo uur leh inuu u galmoodo ma dhici karta markaasaa waxay dhi nacam ha saxaabadii waxay dhi waa suroobi kartaa markaasaa nabigu wuxu sal lay slam laqad hamamtu an alcanahu lacnatan tadkhulu macahu fii qabrihi waxaan damcay buu nabigu sal lay waslam inaan lacnado lacnad qabriga la gasha buu rasuulku yiri salawatu rabbi wasalam aleyh rasuulku daba dhigay an yuwarisuhu walaysa minhu aw yastacdiduhu wahuwa qad gazaahu fii samcihi wa basarih ma wuxuu dhaxal siinayaa isagoon dhalin miyuuse absoo addoonsanayaa isagoo biyihiisii ku waraabiy ilmo uusan dhalin oon xarigiisa ku dhalanin oo caruurtiisa intuu ku daro uu markaa kadibna dhaxalka ka qaybgelinayo soma lacnad baa ku timid oo nabigu waa lacnadu salawatu rabbi wasalaamu caleyh arrintaa lacnadu ku timid ayaa haddana wadaadadii waxay leeyihiin sharcigaa qaba foolxumo iyo fadiixo weyn wey zinadiioo la fududaynayo wey shareecaday khilaafsan tahay ansaabtiioo lagu ciyaarayo wey culimada nin ka midoo qabana ma jiro ninkii yidhaahda culima qabtana waa looga baahan yahay inuu keeno laa kutubta shaaficiyada laga helaynin iskaba dhaaf madaahibta kale adduunkana meel laga yaqaana ma jirto oo soomaali ahayn carurkaasi carabka meel kasta intaad soo martaan haweenay zidaysatay oo la ceeb abturahayo ilmihii meesha ku jireen ninkii dib looga guuriyo loogu abtirinayo carabulislaamka laga soo helay wadaad soomaaliyeed zuurkale meelaha ku jiro baa sheesheega waxaas wax meel ku yaalla maaha saas nacam saladaasi waxaan saa ugu yani waxaan xoogaa ugu baahnayn waa dhib taagan waay dhib taagan waaye oo meelaha ka taagan oy wadaadadii dadkii u sheegahayaan oo u masale xumaynahayaan in marka waxoogaaba la yaro cadeeyo baxtiintaa ka badan bay istaahishaa maxaa yeelay ma loo galmoon karaa lafteeda baa nusuus wey nabigu wuxu sal lay slam laa tuudacu laa tuudacu xaamiluun xataa tadac haweenay uurle looma galmoodo ilaa ay ka umusho waa xadiis naf ah xaamilun waa sida luqada carabiga marka loo maqlo waxaa la yidhahdaa waa nakiratun fii siyaaqi nafyi min alfaad alcumuum bay ka mid laa tuutacu xaamil ay xaamil xamligeeda ama zinaha ka yimaado ama ha ku yimaado sharci ha ku yimaado cumuum buu lafdigu faa'iideynaya looma galmoodo ilaa ay umushaan rasulku uri salawatu rabbi wasalamu calayh xadiidkii kale abu saciid baa umarkaas kacaya laa yaf man kana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falaa yafqi maa'ahu zarca gayrihi ruuxii ilaahay iyo maalinta aakhiro rumaysan biyihiisa yuusan ku waraabinin beer cid kale leedahay maxaa laga wadaa meel ilmo ku jiro iyo raxim ilmo kale ku jiro biyahaagaan ku shugo haddaad ilahay iyo maalinta aakhiro rumaysanta nusuustaasi waxay tilmaamaysaa xataa inaan loo galmoon karin laakiin kada sooqaa ku tanaadul culimada qaarkood baa qabee xataa haddii laga dhigo inuu u galmoon karo caqdiguna asaxayo uma galmoon karayo waxaan meel loo celaynin waxa mas'aladaba loo doodoobayo dadka loogu qarinayo oo ah ilmahan in la asturo aabbahana loogu abtiray ninkana loogu abtiray taasaan meella loo helay si walba hadii la marka masalada intaa u cadaato waa loo baahan yahay dadku sidaa u fahmaan wadaadada masaladu ka qalloocatay ama si xun u fahday ama fahansanoo laakiin dadka ku qalloocinayana inay u cadaato ilaahay ka baqaan waa fiican inay ilaahay ka baqaan oo dadka diintooda ilahay uga baqaan aad bay fiican ayib aw daatu xamlin wadcuhu ajalu laha aw amase daatu xamlin haweeneyda uurka u saaxiibka wadcuhu dejintiisa ajalun ajal buu lahaa iyada u yahay uurka ay dejiso xataa walow lam yabqa hayru sawaani sakanabayayna ka hadhay walow sakanabaysan ka hadhay ayib maqan saaxiib haweenaydii aan xaylin wadawaatu ya'sin iyo quusashada midda u saaxiibkii oo ka quusatay xayd qadruhaa qadarkeedu bialaaatin saddex buu ahaaday oo min ashhuri lasmaani zamanyaalka zamanyaalka bilahooda ka mid xukmul xaraa'ili dumarka xorta axkaamtooda walimaa iyo kuwa addoommada ah jamiihaa dhammaantood fii ciddatin ciddo dhexdeed mustawiyaani kuwa ku sima waya fi sharci shariga dhexdeed yani adoontii loo kala bari maayo isku ciddo unbay tirsanaya biwilaadatin dhalmo aw ashhurin ama bilo bilahaasoo hiya iyaduba arbacun afar ah afartaasoo maca cashratin toban beri ay la socoto dii tani ciddatu lmawataani dhimashada ciddadeedii wey hadday uur leedahayna waa inay dhasho haddayna uur lahayna waa afar bilood iyo toban beri ayb baabun fi nafaqati lmuallaqaat dumarka la furay nafaqadooda ayuu baabu yahay wuxuu meesha ka gelaya dumarka furan kuwebaa ninka biil kule iyo masruuf iyo sakan kuwebaanka kulahay man ulliqat rajciyatan wajabat laha nafaqaatuha turman maca aliskaani ama alatii butat fala ila ida xubla qadat anfiq bila nuqraani wajaba almataacu likuli man qad ulliqat xaqan cala didiini wlixsaani man haweenaydii ulliqad la furo rajciyatan xaal ay tahay mid la soo ceshan karo wajabad way waajibtay lahaa iyada waxaa u waajibtay nafaqaatuhaa masruufkeeda u waajibtay turran dhammaantiiba macal iskaani dejin lala qabo waa in meel la dejiyo lana biilo ama latii kiise butas la gooyey nikaaxeeda halaa maya oo iyadu nafaqana ma leh biilla ma leh iskaanna ma leh ilaa idaa goortii xublaa mid uur le qadad ay ahaato mooyaane oo anfiq markaa biil bilaa nukraanin inkirid la-aan haddayba ur yeela wajaba wuu waajibay almataacu mataaci alaabtii waxoogaagii lagu sabrinahayay dumarka ayaa waajibay likulli man haweenay kasta ayuu u waajibay oo qad ulliqad la furay xaqan xaal u yahay yani xukunkaasi xaq xaqan xaal uu yahay mid sugan calaa didiini midka diinta u saaxiibka korkiisa walixsaan iyo tawafalka korkiisa xaal xukunkaasi ku sugan yahay oo inuu guto la doonay waanagii soo marnay haweenka markii la furo furitaanku inuu laba u qaybsamo rajci iyo iyo baain sooma ayib haweenayda haddii furitaankeedu rajci yahay waynu soo baranneen intay ciddada rajciyada ku jirto sidii xaas oo kale ay ka dhigan tahay biilna way leedahay meelay degtana way leedahay masruuf iyo marashada ninka way ku leedahay sidii xaaskiisii oo kale gurigay degi lahayd waa inuu damaano biilkeedii waa inuu bixiyo marashadeedii arabbaxeedii waa inuu bixiyo sida xadkeedo sida xadkiisoo kale maana waxaa laga qaadanaya aayadda qur-aanka alla yihi subxana wa tacaala askinuuhunna min xaysu sakantum min wujdikum waxaad dejisaan meesha aada degan tihiin oo awoodiina karaankiina iyo aayada kaloo ah liyunfiq duu sacatin min sacati ha nafaqayn nin walba wixii karaankiisa ah biilkeeda ha bixiyo oo ha biiro haweenkii u furay ayb laakiin hadday daa'imo tahay oo haweenayda balqadii ugu dambaysay lagu furay ayadu markaasi ma laha ma ay laha wax la yidhaahdo diil iyo masruuf iyo marasho midna ma laha ayb ومسألة خلافية لكن حديث صحيح مسلم كأي قصة أروري من حديث فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم وحو حكمي أنه لا نفقة لها ولا سكنة إلا أن تكون حاملة ما دامت القد جدا بيسل غفري نفقنا منه ميلا ذكتنا منك كمله ولا قور لا بهي مويه بس معنا وحموك الصحابة القارقور أي جيلان فقهاء القارقور ما أي جيلان لكن مسألة ما دام عين نصل هذا حديث كذا صحيح مسلم كل له هذا الكمتشو هلا واحد ولا مسألة عين نصل هذا ولا سحابي هذا الكي ولا إمام هذا الكي لقاري ما ينص الله تعالى أيها الشيخ إنه لم يبتدى كل صلوات ربي صلى الله عليه فأصار على يقع عليه وأنا مدى الإمام أحمد عليه رحمة الله إيوه علماء بغنى أن كنت تجين ولي بشافعين علماء وقار كم من أصحاب التجين إنه معنا واحد ويان هوانت هذه الطلاق لدو بائية أين وحق أنك قلها معنا اللهم إني أور لي رحمه haddii dalaaqeedu uu baa'i yahay oo dalqadii ugu dambaysay lagu furay laakiin ay uur leedahay markaa way leedahay diilkeeda iyo masruufkeeda way leedahay ayib uurkaasaa lagu lagu bixinaya macnaha waxaa laga qaadanaya aayadda qur-aanka alla yidhi subxana wa tacaala wain kunna ulaati xamlin faanfiquu calayhinna xataa yadacna xamlahun hadday kuwa uur u saaxiiba yihiin oo uur leeyihiin diila oo masruufa ilaa ay uurka ka dejinayaan bu alla yidhi subxana wa tacaala markay umusha kadibna iyada diilkeedii iyo masruufkeedii waa kaa haraya laakiin ilmaha masruufkiisaa kugu waajibi doonta inta uu naaska nuugahay inaad naaska u irman irmaanaysaa lagaa doonay wixii naaska u irmaanaynaya waxa naaska irmaanaynayna waa waxa hooyadu ku noolanaya sooma halkaasi haddana nafaqadu kasii waajibi doontaa ilmaha laakiin ujeedadu tahay markaa ee iyada maaha qasadku waa ilmaha markan dambe ayib masalada ugu dambaysa uu ka hadlay waxa weeye haweeney kastoo la furo waxaa u waajibaya wax la yidhahdo mataaca ama ha loo galmoodo ama intaan loo galmoonin ha la furo mataaca waxaa la yidhahdaa waxaan meher ahayn oo dumarka lagu sabarsiinayo ma xadidin shaaricu oo intaa iyo intaa ma dheh laakiin waxoogaa qalbiga loogu kabayo wa ileen furitaanku waa qalbi jab xoogaa sabarsiin asaaxi ha noqoto waxoogaa arbax ha noqoto waxoogaa shilimaa ha noqdeen waxoogaa sawirsiina la siinaya oo ninku uu siinaya ma waajiba se waajib maaha sheekhu wuxuu maray inay waajib tahay qur-aanka daahirkiisaana laga qaadanayaa in ay mutacadu waajib ku tahay oo ay siyaabo ka tahay meerka daahirka qur-aanka laga qaadanaya walilmuطallaqaati mataacun bilmacruufi xaqan cala lmuxsiniin dumarka la furay waxay leeyihiin mataac bay leeyihin xaqan cala lmuxsiniin ba le subxana watacala dadka muxsiniinta korkooda ay xaq ku tahay arrintaas aayad kale waa tii ahayd wamaticuuhunna cala lmuusici qadaruhu wa cala lmufsidi qadaruhu mataacan bilmacruufi xaqan cala lmuxsiniin soomaya ayib yani waxa weeyaan amar wey wamaticuuhunna waa amar amarna muxuu faa'iideynaya وجوب فائدته وفي قواعد أصول كما الله الأمر يفيد الوجوب أمر في كسبناتي حقا على المحسنين باسوغان سيدا الزراد الباوت ومريا هويري كستون لطوري مهير كيرين وإن لسيو وعن مهير كسيادك أو قلبك الله كويو سيسكين وإن الله ترى ومتاع قرآن كتما عاري طيب متاع إنه واجب هذا واحد كنت جاي جماعة من التابعين سيدا ابن شهاب الزهري سعيد بن الجبير أبو قلابة حسن البصري إلى غير فرد أي كتلي سيدو كلا وحا رجحي إمام المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره إنه واجبها أي رجحي علمنا كلا سكار واحد كلا قالان قوانا إنسان لوغ المولين لفري ومهر كيدي أضعي متاع الله في واجب كده دوما كان مهر كولا قادنا يا متاع لازم معه تفاصيل ما عاصي علمنا كلا قليا لكن اسمه هو دوما واجب أهان لا دوما أولين كتولا فرق أي متاع واجب يا ومري معنا سيدات الورائي علمنا قارقود ay qabaan inaga waxaan maqaa xilina meherkii oo leeyahay kusar lay kusaba meherkii oo leeyahay kusar lay mid la dhinto soo qaba ku dhintay mid kaba inkiray idin siduu u meermeerinahayo war waan ku cafiyay balaayo allah ugu riday iskagay siidaa la yidhaahda iyo inaga meerkii baa lanaga soo saari lahay wax nahan ka dhowrowsina iskaba dhan ayib man tulliqad haweenaydii la furo rajciyatan xaal ay tahay mid la soo ceshin karo wajabad way waajibtay laha iyada nafaqaatuhaa baa waajiday turban dhammaantood macal iskaani dejin lala qabo meel la dejiyo ama latii tiise butas la gooyey dalaaqeeda oo waxba u hadhin salaam maya hooyada waxba waajibi maya ilaa idaa xubla ilaa idaa goortii hadad ay ahaato xubla mid uurle inay ahaato mooye hadad ay ahaato ama fiq hadday sidaasoo uur leedahay walow maftuusaba ha noqotee oo baainaba ha noqotee anfiq nafaqee bilaa nukraanin diida la-aan waa la diidi kara nas baa ku sugane markaa nafaqe wey wajaba wuu waajibay almataacu yacni sabrintii iyo yani raaxayntii meerka wax ka siyaadsan dumarka loogu raaxayo la siiyo way waajibtay likulli man cid walbay u waajibtay oo qad tulliqa la furay xaqan haadiya mid sugan calaa di diini ruuxa diinka u saaxiibka walixsaan iyo samafalka u saaxiibka nin diinla iyo ixsaan ayay ku waajibtay oo ku laazimtay macnaa wuxuu milixsanay aayadda qur-aanka xaqan cala almuxsiniin halkaas macnaa milixsanay baabun fi axkaami alixdaad wuxuu baab u yahay isbasaasinta axkaamteeda alixdaadka waxaa la yidhahdaa haweenaydu markii laga dhinto intay ciddada ku jirto bay isbasaasinaysaa ee waxay ka fogaanaysaa waxyaabo fara badan oo ama laysku qurxiyo ama laysku odgiyo kaasaa ixdaadka la yidhahda xarin liixdaadin rada mutajaawisan lialaaati alayaami lilniswaani ila calaa zawjin shuhuurun arbacun maca casharati alayaami birujxaani xaruma takaful wاtaطayub wاlxula وثيابها مصبوغة الألوان لا, لا ليس إحداد على من طلقت بثلاث طلقات طلاق مباني حرم حرامه فيه لإحداد إسبصاص كاس غداء علي متجاوزا مد ضعفي لثلاثة الأيام سدح لي بريد ضعفي للنسوان الدور كحاله وصلنا لإحداد كاس ilaa calaa zawjin nin dartii mooye shuhuurun buu ahaaday isaga ixdaadkiisu arbacun oo afar ah maca cashrati alayaami tobankii beri lagu daray birujaxaani sida raajixa xooga badan xaruma waxaa xaraam noqday atakaxulu indakuushigii watatayubu isudgintii waalxulaa iyo isqurxintii waxyaalahi dumarka isku qurxinaya wa siyaabuhaa maryaheedii baa xaaraam noqday masbuuqatan alwaani mid midabadeeda la rinjiyey xal ay yihiin maryada oo midabadooda la rinjiyey laa maya laysa muusan ahanin ixdaadun isbasaasin calaa man haweenay korkeed ma ahaanin tulliqan la furay bialaati dalqaatin saddex dalqadood lagu furay alaaqi mubaanin alaaqii baainka aha la furay baainna cidda lagu mari baydka koobaad wuxuu leeyay waxaad xaraam ka dhigtaa oo bannaanayn inay haweenaydu isu basaasiso waxaan ninkeeda ahayn afar beri waxaan ujeedaa saddex beri wax ka badan saddex beri wax ka badan iskuma basaasin karto bimacnaa waad aragtayo ruuxa markii ruux qaraabadiisaa uu dhinto maalmaha hore waa murugsanaanaya waa walbaharsanaanaya saddex beri waa la ogolaya waxoogaa inay laysku basaasiyo oo laga tago waxyaalaha udadgoon dhiibka yacni waxoogaa murugta iyo ruuxii kaa dhintay dadki laakiin saddex beri wixii ka badan maya saddex beri wixii ka badan ninkaaga ninkeeda unbaa la ogolaya inay ku basaaso ninkeeda unbay ogol laogol yahay oo isaga waxay isu basaasanaysaa intay ciddada ku jirta oo ah afar bilood iyo toban beri saas maana xadiidkeedu wuxuu ku soo arooray saxiixaynku ku yimi min xadiidi ummi xabiiba nabiga xaaskiisa ahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxay tihi nabigu wuxuu yidhi sal ly slam laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhiri an tuxidda cala mayitin fawqa talaat uma banaana uma banaana haween haweenay allah iyo maalinta aakhara rumaysay inay isu basaasiso ruux ka dhintay saddex beri wax ka badan ilaa calaa zawjin arbacata ashhurin wa cashra ninkeeda mooye oo toban beri iyo afar bilood bay isaga isu basaasin waxaa kaloo kutusaya xadiidka umu salama waxay tihi nin baa yani haweenay baa nabiga u timi sal alay markaasa waxay tihi ya rasuula allah ina bnatii tuwufiya canha zawjiha rasuul ilaahay gabadhayda ninkeedii baa ka dhintay oo laga oofsaday waqad ishtakad caynuhaa ishayna ka jiranta ishay ka jirantahay ishaa laga qabtay afa nagxadahabay ku ma u indhakuullaa وعند كل مركع القرآن اللي ورد سيدنا محمد ورد سيدنا داوين بل ورد سيدنا عند كل مكود داوين إيش لك حمد ونبا مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا لا لا صدق مركع ما هي ما هي ما هي بالضبط ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرة جاهلية الإسلام ككهر وحديث كهر من الدين مركو منكو كبير انت واقع حن يبول حن ماشا الطلاق الرئيسة لو غدس وهلك عن الله حرين baa hal sanoo kaamil ay halkaa kusii jirtay waa jaahiliyad islaamka ka hor meeshaasay ku jiraysa ma qabaysanayso iyo isma taabsiinayso dhigid iska dhaqi mayso maryaha iska bedeli mayso hal sanay ku qaadanaysa hal sano markay buulkaa ku jirtay kasoo bixi markay u dhammaatay markay ka soo baxdo bay markaa ama neef xoolaha bay ku rigani ama digaagii waxbay ku rigani noolahay ku rigata waa baqii haya khatar buu galay nabigu wuxuu buuri sal ly slam sidaasaad ahaan jirteen markaasaa ilaahay idiin fududeeyey subxaana wa tacaala afar bilood iyo toban beri baa laga dhigay waktigaad joogaysaan haddana maca daalika waxa laydinka xarimay iska daayidin baa wax kooban ah idinkoo saa ahaan jiray baa allah sidan idinku fuday markaas hadda intaad timaataan baad leedahay fudayskii haddana allah sii fududeeyo indhaha laga hayaayo indhaha anuunna kuul saxsaxanaya ma abaday warkaasi war soconaya baabu nabigu sal alay saas xadiidka bukhari muslim baa soo saaray camalka ahlilcilmi baana qaba haweenaydu saddex beri ka badan inaysan isu basaasin karin waxaa ninkeeda ahay ninkeedana afar bilood iyo toban beri saas xadiis ku cadihay culimada kale ayib wuxuu ka hadlay kadib waxyaalaha ay haweenayda ciddad ciddada ku jirta ay ka fogaanayso soomaalida ciddada waxay u taqaanaa yani asaybada asada sida haweenayda asayda sida bimacnaa ciddaday ku jirtaa ayib haweenayda marka ciddada ku jirta ama asayda sida sida gabaadhigu tidhaahdo waxyaalaha ay ka fogaanaysa inoo sheegay oo waxa weeyaan waxay ka fogaanaysaa indhakuusha iyo is-udginta iyo waxyaalaha dumarka isku qurxiya saas weya yacni adawaatu ziina oo waxaa soo gelaya dahabka la xidhanayo dharka daruuriga cawrada lagu asturayo mooyaane waxyaalaha dumarku isku qurqurxiyaan ee xullida looma ogola waxaan loo ogolayn dharka aada u quruxsan waxaan loo ogolayn sidoo kaleeto waxyaalaha udgoon oo dhan ama cadar ha noqdo barfuun ha noqdo kareem ha noqdo saabuun ha noqdo saliid ha ku jiro wax kastoo udgoon oo dhan baa loo ogolay wax kastoo udgoon oo dhan looma ogola ayib waxaa kaloo loo ogolayn maryaha midabada qaarkood waagaa la midabayn jiray oo ah maryaha zacfaraanka waxaan jeedaa cusfurka iyo baa la yidhaahdo misha ay dhihi jireen iyo yani nabaataa dhulka ka baxo darka ku riijiyeysan jiray rinji khaasa kalar khaasa lahaan jiray dan nabigu sal lay slam waa ka reebay arrimahaasuna axaadiista kusoo aroortay waxaa ka mid ah xadiidka mucaaqi ah fi saxiixayn nabigu wuxuu sal lay slam laa talbasu thawban masbuuqan ila thawba casbin walaa taktaxil walaa taktaxil walaa tamassu ciiban ila idaa tahurat nubdatan min qustin aw adfaar ma xidhanayso maro la sidqiyo la rinjieyey ilaa tawba casbin tawba casbintaas waxaya maryaha qaarna intaan muxuu ahaa ilan maryaha waa laisku waa laisku soo hijiray intaan marada laisku soo hinoo dunteeda aan laisgelgelinin baa dunta rinji la gelinaya dunta markii rinjiga la geliyo kadib baa waxaa ka dambaynaya in duntii laisdhex gelgeliyo oy maro noqoto haddii rinjiyeyntu ay dunta ku horayso kadibna maro laga dhigo markaa tawba casbin baa la yidhaahdaayo way xidhan karta haddiise maradii inta dunteedii laysku soho laysdhexgeliyo nasji lagu sameeyo markaa rinjigii la geliyo markaasaa masbuuqa loola jeedaayo xaaraan buu ka noqonaya ayib kaasaa laga wadaa ilaa tawba casbin nebigu wuxu sal lay slam mana indha kulanayso wax udgoonna ma taabanayso allahuma xilliga ay daahir qaadato dhiigga ka qabaysato mooye markay dhiigga ka qabaysato waxay isticmaali kartaa nubdatan min qustin gabal yar oo bahalkii dhihi jira muxuu ahaa unfi ah xoogaa inay isudgin bay u baahanta markay dhiig ka qabaysato iyadoo ciddadii ku jirta waxoogaa yaroo unfiya way isticmaali karta aw afhaarin ama waxoogaa yaroo calar ah oo lagu zuulinayo macnaha raa'ixadii dhiiggu reebay dhiigga cadadu raa'ixadu reebay ayaa lagu zuulinaya intaa waa la ogolya wixii aan inta ahayn udgoon lama ogola wax udgoon o dhan waxaa kaloo isagana xadiidka umu salama cinda abi daawuud nabigu wuxu sal lay slam almutawaqa canha laa talbasu almucafara min asiyaab wala almumashaqa wala alxuliya walaa takhtadibu walaa taktaxil يعني هويدا لقد انتي ما حدث المرضى اصفر كالورنتي midba yani mimashaqa lagu rinjiyey iyadana waxaan ilaa mish iyadana ma xidhanayso labaduba waa nooc rinjiyadii waagaa dharka la marin jiray ka mid say yihiin lama garanayo ayib waxa uu nabigu ku daray sal alay wasalam waxyaalaha dumarku isku qurxiyaan ee dahabka iyo fidada iyo ma xidhanayso mana yani cilaamanayso mana inla kuulanayso xadiikaasina waa xadiis saxiixa marka waxa laga soo dumarku isku qurxiyaan iyo odaygoo dhan iska ilaalinayso way qabaysan kartaa qabaysa qabaysna ma diidin waxyaalaha jidhka lagu nadiifiyo aan udgoonaynna way ismarin kartaa saabuun hadday tahay aan udgoonayn oo dabiici ah way ku qabaysan kartaa dhib male timaheeda way shallayn kartaa dhib male ma saliidayn kartaa waa masale khilaafiya wax nasoo saxiixoo diidaya in timaha ay saliid marsan kartana ma jirto wax nasoo diidaya ma macna ku leedahay ayib laakiin waa masale khilaafiya masale khilaafiya inta uu shaar naska ku soo arooray waa inaa aan sheegnay ama macnaha waxa way naska ku soo arooray ayib intaa kadib wuxuu inoo sheegay haweenayda haddii la furo balqadii ugu dambaysa lagu furo ma ciddo tirsanaysa waxaan u jeedaa ma ma waxaan dhihi lahaa ma asay ma qaadaysa haweenay la furay asay ma qaada maya wuxuu ku yidhi haddii dalqadii ugu dambaysay lagu furo wax asay qaadaysa ma jirto asay waxaa qaada haweenay laga dhintay ومحوه كان هو مسألة ومسألة خلافية ساعة بركزي خلافية كتب وعلمنا قار باقبا حديها وين إذا بالقدي أقود من بيسي نغفره وإلى عدة السطو وحمد كده وإلى أصيقاته انت عدة كترت وإلى أصيقاته علمنا قار باقبا ساعة بركزي المسألة هو كان ويسألة ومسألة عن دليل لعينه وحا أصيقاته وهوين لقد انتهي أوكليه طيب حرم وحا الحرمسة لإحداد إثباطات كاسو غداء هذا متجاوزا مد كقرارة لثلاثة الأيام سدح لبري مد أحسن أحاري سدح لبري الأحسن للنسوان إحداد كاسو للنسوان دور كأسوب ناري كحرم وحرام كده طيب إلا على زوج من كركين يسكب تحسن جمهوري شهور ويسجع إثباتاتين بسي إحداد كيسو شهور بلوه أفعل وأفعل مع عشرة الأيام التونتي بريلا لقبه في الامتحان سيدة حوك بلد في راجعة النفس عليك نبي قيمة صلوات رضي السلام عليه طيب نرى أن حق الصومالي أي دوكا مركي أسيدة كتيران أي مرحة أسارة أيضا المالي كفر كذا لما يقال وواحد غريب وحيالا غريب كان كبير حاجة الموت الصومالي السيدة بقى دوكا هاي عاداتكي iyo diinkiiba iska dhaxgalay markaas waxa xataa wadaadii kutubta akhrinay xataa wadaadii kutubta akhrinay qaar kamida caadaadkii iyo waxa iska dhaxgalay cilmigii nafta lahaay kutubta ku yaal bal gabal cad loo xidha haweenki oo dadka ha laga dhex saaro oo markay meesha marayso ardaybay sidaa ha la yidhaahdo xagee ka teg waa xaraj iyo mashaqo wax sideedaba haddaad aragto aan san lahayn sidiisaba xaraj iyo mashaqo lagama waayo diintiina waa yusri diinta islaamku waa yusri iyo fudays wax laakiin caadaad ka yimi ama wadaad malmaruuqay haddaad aragto sidiisaba dhib iyo mashaqo iyo xaraj kama madna saas macna marka marada caada dumarka loo saarayo madaxa loo saarayo diin ma aha ayib xarama waxaa xaraam noqday attakahulu in la kuulasho ayaa xaraam ka aweentay والتطيب إيو إسجن والحلا إيو وحيابها لسكر إيو هو تسكر إيو وثيابها بحرام كأبركة مسبوقة الألوان حالي البركة يعني من البدي سكول رنتيه حالي أو رنتيه حالي أسكر إيو كي أن شيء من وحين يعني مشق أما أما مشق لبر ولا طيب لبر نتيه رنتيه خاصة ولا نوع معنا لا ما ليس معنا إحداد إثباتات على من هوين كرتد معا من طلقت أولا خري في ثلاث طلقات صدح الزلقون خري طلاق مبان طلاق بائن الخري طلاق وجدا بيك ما دميت يكون عيس هوين الخري ساسي يدو ماشي طيب بعض في أحكام الخلع كان أقول من لبدا بين ضعين والخلع فسق جائز بمسبب عن قيمة للمهر أو نقصان تعتد فيه حيضة لا غيرها فخذ الصحيح ودون ما شنتان والخلع خلع فسق وفسق جائز غور بنايا بسبب مسبب واحد بي درسي وقبنا سورتي وقبنا عن قيمة قيمة نبق العبد qiimahaasoo lilmahri meherka u sugnaaday aw nuqsaani ama meherka ka yar tactadu way ciddo tirsanaysaa fiihi khulqiga dhexdiisa xayubatan bay ciddo tirsanaysaa hal xayb haweenaydu khulca ku ninkeeda kaga tagtay hal xayb unbay ku ciddo tirsanaysaa laa hayraha xaybadaa waxaan ahayn maya ee fakud qaada buu ku yidhi asaxiixa ra'yiga saxdaa qaado waduuna maa shana'aanin cadaawad la'aan hadday masaladu khilaafiyad tahay adoon dadka cadaawad u qaadin wejiga saxda qabsan buu ku yidhi macnaha ayib خلعiga waxa la yidhahdaa aلطaلاaqu bciwad haweenayda in la furo furida la furitaanka la furayana wax lagaga qaato waa meeshay soomaalida u tidhaahdo dalqadaha iibsigooda u taqaana dalqada gadasho bay u taqaanaa way u egtahay maxaa yeel wax kastoo wax la dhaafsanayo waa iib xala kala gadanaya waxayna ku timaadaa inta badan ninku markuu haweenayda uusan rabin isaga waxaa awood loo siiyey inuu yidhaahdo waan ku furay ayadu laakiin haddayna ninkii rabin oo diidadu xaggeeda ka timaado way khulcan kartaa khuluc bay kaga tegi kartaa khulucna waxaa shardi ah inay labada darafba raalli ku yihiin iyaday isaguba inay iskula qancaan baa yaa yaa khuluc ku yimaadaa ee wax qasad iyo sandulla ah khuluca kuma yimaado ayib khuluc marka kaasaa la yidhahda khuluca kaasaa la dhaha qur'aankaa ilahay ku sheegay subxaana watacaala fain kiftum anlaa yuqiima xuduud allah falaa junaaxa calayhima fiima ftadad bi fiima ftadad bi haddaad ka baqdaan inay xuduudda ilaahay toosi waayaan ninkii haweenaydiisii isqabay dembi idinkama saarna idinkana soo gaari maayo wixii ay isku furan bimacnaa ay ninka siiso si ay uga tagto oo ugu furo ninkana wuxuu qaatay dambi ka soo gaari maayo iyaduna tegitaanka ay ka tagtay dambi ka soo gaari maayo laakiin wuxuu una yidhi fasaku wuxuu sax noqonayaa dambi ka imaanayay markii uu jiro sabab keenaya inay haweenaydu ifur tidhaahdo oo ifurid ka codsata ninka markii sabab keenaysa ay ninkii bay la noolaan kari weyda sabab wax kasta noqota ninkii bay dabeecadis keeni waayeen foolxumadiisay la noolaan kari weyda way dhex kartaa oo ninkii saxaabiga ahaa ninkii saxaabiga haweenaydiisu ay ka khulcatay khulcuna ku yimid saasay yani waxa weyaan nin gaaban buu ahaa waxoogaa marka ragga markuu la socdo isagoo ka gaaban bay arkay qalbigeeda marka waxaa ku gashay ninka inaad la noolaan karta ninka ragga ka gaaban markaasuu nebigu tagtay sal alay slam wuxuu rasuul ilaahi ninkani nin aan diin hadda wax kaga sheegi maaha laakiin waxaan ka baqayaa sababtiisa inaan naar ku galo nebigu salawatu rabbi wasalam markaasuu ku yidhi warkaane gabadha maxaad neertiisa beer baan siiyey buuri naa beertii ma u celinaysaa haa war beerta ka qaado isku jidada marka wax kastuu noqon karaa nolosha inay kaarto inay la noolaan kari weydo sababtay ula noolaan lahaday wax kastay noqon karayn hadduu jiro wax keeni kara inay codsato dalaaqa dambi maaha biduuni sabab ayadoo wax sababa ku kalifaysa aynay jirin inay furitaan codsato waa xaaraan xadiidka nabiga salawatu rabbi wasalaamu calayh ayaa xusuusaya abu daawuud soo saaray biisnaadin saxiix oo uu rasuulku yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ولو سلعت إيسة هواية كستا ونك يدا فرد ويديسة يدا واحد ما سائلت وحا حرام كأبو نبي صلى الله عليه وسلم وممنوعك سنة أذيك عرفت سنة مهلس وأنا أركمك وعلى يدها أنا يعني حرام كأب يدا واحد ما سائلت رجل جمر في صوماليا سكرت أحيانا أديم الله يسقطون ولا يسوح حنا طبعا كلية قال الصوماليا يفرق كلية هل قاعد وحولا حنا طبعا كلية وحلي وغلمت سيد الزراد المركة عديل الفرق إيه قال الغاضر المركة نعم وحولا كليتان تتقرب معي لكن حنا قاعد يعني حنا أمر والبوان سكول إلا كين معها إنه السبب كلفة يفريتان أو كاسو أو قوانا كسو قومه إيه أصدقاء مرة بكوع يعني يفرق يفرق يسلعنا وحرام فكمان وصلنا نقول يا كريم ما أيها لأن قولي دم بقول ما يعني إنه حرام هنا العلم يقاك من أكل شيء كذا ابن المنذر يقول يلا هذه مركب أوجري هاي أوجوار الأصدقاء الفرق لا نكو عبود إسكفرنا سوى وحوي دي سنة إسكفي داي وقبنيمة وقبنيمة وقبنيمة تاس لأنه حواجي أكشي إنا كل خطوة أنا في عين خاصة واتسكو انتفاع بيطمع سيدنا القرآن سبحانه وتعالى وكيف تأخذونه waqad afdaa bacdukum ilaa bacd adigoo ku intifaacay oo waxoogaa muddo la noolaayo isla saaxiibteen oo laga yaaba carruur inay idin dhex mareen hadday gabadhii kula noolaan weyday gobnimadu iyo dadnimadu waxay ku jirtaa inaad iska sidayso wixii meherana aad siiso hadaba waxoogaa dhukuusho oday gacnag adag aad noqoto ama ragga qaarkoodoo inay waxanigaan uun isaga samaysan aad noqoto marka waxay noqonaysaa inaad dhihi karayso waayo waa kusii daynayaaye wixii mehereen eed iga qaadatay ii soo celi haddayna weli aadan kaa qaadaninna meherkii aad igu lahayd cashi saasuu maana sidaasuu marka ku fasaxay laakiin xanibaadda lama ogola gabadha nebigu sal alay waslam ninkeeda markay nacday wuxuu ku yidhi beerta aqbal oo gabadha ka aqbal dalqadna ku furo sii daaba rasuulku yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh saasuu maana ayib taa marka waa looga heli karaa wuxuu inoogu daray sheekhu wuxuu inoogu daray waxa uu kaga iibsan karaa dalqadaha ama waa inuu meherkii wax la qiimaaya ama waa inuu ka yari laakiin meherkii wax ka badan dalqadaha kagama gadan karo mana kaga iibsan karo mana ka qaadan karo waxaa sidaasi waa sida culimada qaarkood ay qabaan waana sida saxiixa ah xadiis baana nabiga ka sugan salawatu rabbi wasalamu aleyh kama fii sunan ibn maaja min xadiis ibni cabbaas ninkaa xaaskiisa markuu nabigu qulciga amray oo qulcii uu sameeyey faamarahu an ya'kuda minha alxadiiqata walaa yabdaad wuxuu nabigu amray beertii aad siiseed meher u siisay ka qaado waxna ha ku siyaadin wax siyaadaa beerta ka siyaadana ka qaadan xadiisku laba shaahido mursal uu leeyahay mid cafaa buu ka sugay ama ziyaadatu fala daara qutni waa soo saaray abu zubayrna mursal jayida isagana ka sugan oo iyaduna sidoo kaleeta ama ziyaadatu fala wixii meherkii ka siyaadsan maya buu nabi sal alay duruqdaas saddexdaad buu xadiidku leeyahay oo inta ziyaado meherkii ka badan inaan la qaadan karina duruq saddexay kusoo aroortay isxootinaysa sidaasuu marka xadiidku sax ku yahay waana madhabka cafaa taawuus imaamu axmed iyo keyrkiina waa laga soo guuriyaa wax meherkii ka siyaadsan insoona banaanin saasaana sawaaba macna saasoo baaban yaa sawaaba ayib wixii laakiin meherkii ku siban haa falaa junaaxa calayhima fima iftadat bihi cumuumkeeda xadiidkaasaa khasisay oo ama meherkii intuu ahaa ka qaado ama iyinkaya ka qaado wax ka siyaadsantu may saas ayib waa meelaha ay sidoo kale soomaalidu khalaf badan ay kaga sisaysanta leanna waxaad arkaysaa inta badan dadkan dibadaha ay dumarkii jiraan ama raggii jiraan kala maqan ee wadamada kale fog joogaa inta badan ay ku dhacda marka ama kuwan hadda iyagoo tegayaba dumarkan fasada iyo waxaan ku jira baa inta la sasabto waa isku masaakiin moogta dumarka inta la sasabto baa xarig lagu xidhaya dadka maraykanka tagtay waxoogaa bay joogtay isbedeshi ilan nololka iyo badkale gashay sooma warniyo iska soo kishidaa bay leedahay toban kun oo doolar ilaa aad soo dhigto walaala kusii daydo bule hal shilina muusoo siinin hal shilin u marka inuu siisiyo iska dhaaf waxaa laga yaabaa bishii ay meesha wada deganaayeen inay lacagteeda ku deganaayeen bil baa isagii la masruufahay xaaq baa u dheer waxaa laga yaabaa intii laga maqnaa in wax loo soo tuurtuurahay hadda markii la wariyo iska gaysiidaana toban kun oo doolarbu madaxaa uu ku xidhan yahay hada dulm dulmi iska cadinka saas maana haddaaba wax siisood meherkiisay meherkiisoo celi haddaadan sinin iga cafile waa kusii daynaya wixii intaa ka siyaadsan inaad dulmi wax ku raadiso aklu amwaali nnaasi bilbail waay ayadu markaa madaxeeda inay ku furato maadaama ay xaniban tahay way u banaan tahay iyada lanna waa u xidhan sooma way u banaan tahay iyada laakiin isagu inuu qaato xaaraan bay ka tahay sidaas ayib masalo kaluu inugu baraarujiyo wuxuu yihi haweenaydii haddii la qulco oo intay wax bixiso sidaa ninkii ku sii daayo ma saddex caaday ku ciddatirsanaysa mise hal caaday ku ciddatirsanaysa hal caaday ku ciddatirsanaysa sida haweeneyda la fasakay oo kale alfasku xayba duu haweenta haddii la fasako saddex caado tirsan maysa hal caada hadday tirsato cidadiiba waa ka baxday kadalika haweeneyda muqtaricad ee khulcatay hal caada markay tirsataba ciddadii way ka baxday sida haweeneyda la qoray oo kale lamid maaha sidaana waxaa kutusaya xadiid nasaa-i uu soo saaray sanad saxiixa min xadiidi rubayic binti mucawid waxay tihi ikhtalactu min zawji ninkaygiibaan ka qulcaday uma ji'tu cusmaana fasaltu cusmaan bin cafaan baan markaasaa weydiiyey maada calaya min alcidda ninkaygii haddaan ka qulcaday mahaa ciddo oo korkaygaa baan ku markaas wuxuu hi laa ciddata laa ciddata calayki ilaa an takunii xadiidata cahdin bihi wax ciddo korkaaga ma jiro inaad mar dhow is-aragteen mooye ayib fatamkusi xataa taxwiidii xayda haddaad mar dhow is-aragteen waad toogaysaa ilaa aad hal caado ka hesho hal caado markaad heshana ciddadii ka baxda cusmaan baa wuxuu yidhi markaas wa ana muttabicun fii dalika qada'a rasuuli lahi sal alay wasalam fii maryamata almughaliya arrintaa waxaan ku raacayaa burseelkayga kalama imaanin xukunkii nebigu uu xukumay gabadhii la odhan jira maryam yani gabadha kulcaqid ahayd nebiga u timid nebigu wuxuu ku yidhi hadalkaa aan ku eorkalo ku yidhi cusmaan baa odhanay kaana taxta khaalid ibni qays ibni shamaas fakhtalacat min ninkaasaa qabay markaasay ka kulcay nebiguna saasuu ku xukumay salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidkaasaa masalada nafku ah waana masalo khilaafiya fuqahada dhexda oo fuqahada badankood waxay qabaan sidii haweeney la furay oo kaleeto ciddadeeda inay tirsanayso laakiin masaladu naf bay leedahay hadday nas leedahayna naskaa la raacayaa sidaa nafku uu yidhina waxaa qaba culimada gaa qaarkood baa ku tegay macnaha ayib inayna isku mid ahayn qulaca iyo iyo talaaqu isku mid ahayn axkaam badan bay ku kala gedsan yihin oo waxaa ka mid a masalan khulca shardi uma aha sunni iyo bidci uma qaybsamee haweeneyda iyadoo caado qabtaa la kulci karaa iyadoo caado qabta waa la kulci karaa duhri loogu galmooday baa lagu kulci karaa dalaaqase maya laguma dalaaqi karay waa xukm ay ku kala duwan yihiin axkaamta ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah cabdullahi ibni cabbaas baa wuxuu yidhi haddii khulucu uu talaaq ahaan lahaa dalqaduhu afar bay noqon lahayen bal aayadda qur-aanka u biso fi suurati albaqara altalaaqu marataani soo lama dhig halkaasi soo lama goorma waxaa laga dambaysiiyey fain shiftum anlaa yuqiima xuduud allah falaa junaaxa calayhima fima iftadat bih oo khulci ah sooma markii halkaa la maraa waxaa laga dambaysiyey fain طallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdi xataa tankixa zawjan hayru saddexdii dalqadood labadaa abalaaqu marataan iyo fain طallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdi oo dalqadii saddexaad oo sooma dhexdoodaa waxaa ku yimid khulci intaan dalqadii saddexaad la sheegin baa dhexda waxaa soo gasha aayaddii ka hadlaysay khulca oo tidhi fain shiftum anlaa yuqiima xuduud allah falaa junaaxa calayhima fima ftadad bihi cabdullahi bn cabaas marka wuxuu yidhi haddii uu khulcu talaaq yahay afar dalqadood baa meeshaa ka soo dhixi lahay afar dalqadood oo dalaaqu marataani mid ah fain khiftum oo mid oo khulciyo dalqad kale ah iyo fain tallaqaha falaa taxillo dalqad afraad afraad meeshaan waxaa ku cadbulaya marka waa fahamka cabdullahi bn cabaas waana faham saxwa inuu khulcu dalqadaha ka baxsay dalaaqna uusan ahayn ee fasax buu markaa noqonaya xukun fasi buu qaadanayaa sidaas ayaana macnaa waxa wey wadaad ku rajaxayaa waxaana qaba imaam axmed caleh raxmatullah waxaa kaloo ku tegay qawlun lishaafici imaam shaafici laba qowl buu masalada ka leeyahay mid wuxuu leeyahay khulcigu waa talaaq oo kale midna wuxuu leeyahay alkhulcu faskun oo hal xayday markaa ku cidda tirsanaysa qowl imaam shaafici jamacad ahal cilmiga ka midana sidaasay ku tageen saas macna ayib walkhulcu faskun waxaa kaloo baraarujin mudan dad badanna ay ku kadsan yihiin haddii khulc lagu kala tago oo inta la heshiiyo haweenku wixii laga rabay ay bixiso ninkuna uu sidaas ku furo khulca rajciyo ninku xaq uma leh kama soo ceshan karo markaasi ka ahaada rajactumaan ilayhi ma socon leanna laba la isugu kaadari maayo inaad dalqadihii gadato oo xoolo lagu siiyo haddana jaanis aad u hesho inaad iska soo ceshan karto oo gabadan xoolaheeda maxaad ku cuntaa hadaad soo ceshan karto ya soo jaanis ma ahaade shan kunoo doollar isii waa kusii deynay hayahoo waan ku furay dalqad baan kugu furay markay saa u dhaqaaqday waan ku soo ceshay haddana soo inay shan kale isku furato ma haddana waan ku furay haddana shan kale u baahan inuu ku furto ya marka suurtagal ma aha in lagu yidhahdo dalqadaha gabo haddana xaqu rajciya leedahay ma soconaysa marba haddaad dalqadaha iibsato hi qad malakat nafsaha ayadaa xaq u leh hadday mar labaad raalli ku noqoto inay ku guursatana ayada wa haddayna raalli ku noqonina intay ciddada ku jirta xoog kuma soo ceshan karta waa in iyada laga laga afgaado raalli ku noqoto markaan baa la soo ceshan kara uma macnaa la guursan karay laakiin si kale maya saas macna ayib amsalo u baahan inay fahmaan inta badan dadka caamada waa loo hoosgeliyaa waa loo hoosgeliyaayo isagoo isla waad soo ceshan kartaa hadda baad iska soo ceshan waxoogaa bii qaadanaya xooga markuu qaato islaantii waa kuu dhaqan tahay isle wadaad buu isleeya waxba kuma yaala laleeyahay hadduu og yahay waxba u oolin muusan waxba qaatan marka waa masale iyadoo lafteeda in loogaala u baahan laistidraad banu sheegnay macna munaasab ahaan walqulcu qulcii fasxun waa fasal fasxun muxuuna la iloonayay bimacnaa waxaad garan kartaa haddii la waa fasal bimacnaa balaaqiyoo kale la mid maaha waa fasaq haddii lagu yidhahdo hal xayn ayay gabadha ciddada kaga baxaysaa waay saasuu fasaq wey ma fasaq waa mise waa balaaq waa fasaq fasaqu la mid wey macna jaa-izu waana bannaan yahay bimusabibin wax sababay buu ku bannaan yahay in balaaqi ay gabadha codsato sabab keentay hadday jirto waa bannaan yahay can qiimatin buuna ku bannaan yahay qiimo oo lilmahri u sugnaaday qiimihii meherka oo aan ka badnayn aw amase nuqsaanin ama qiimihii meherka wax ka miyan oo in ka dhiman buu ku bannaan yahay haddaad waxba catid oo tidhahdaa meherkii waxna waa ku catiyey waxna igu soo celi oo aad wax ka dhintana waa fiican tahay haddaad meherkiioo kaamila ka qadatana waa waa iyadana waa bannaanta haddii aad ka siyaasatana maya tactadu way ciddo tirsanaysaa fiihi khulciga dhexdiisa xaydatan hal xayd bay ku ciddo tirsanaysa laa hayrahaa xaydadaa waxaan ahayn kuma ciddo tirsanaysa wax ka badan xaydadaas lagama rabo ee fakud qaada buu ku yihi asaxiixa qowlka saxiixa qaada ee daliil kale waduuna ma shanaa- waduuna maa shana'aani cadaawad la-aan adoon cadaawad qaadan sida xooga badan qaado saasay masaladu u xoog badan tahay hada billahi tawfiiq wa sala allahu waslam ala nabiyina muxamedin wala alihi wasabi wasalam